magaalada kismaayo ayaa laga dahafuray shirka wadatashiga cadaaladda oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda cadaaladda ooqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland maxamed yuusuf cumar mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda jubbaland iyo taliyaha ciidanka asluubta gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland maxamed yuusuf cumar iyo maxamed caaqib oo xirsi taliyaha ciidanka asluubta gobolka jubbada hoose ayaa ka waramay muhiimadda ay bulshada u leedahay cadaaladda sidoo kale baahiyaha jiro oo u baahan in wixii laga qaban karo laga qabto in lasoo gudbiyo iyadana la sheego labadaas qodobaa aabees u ah horumarkaas de wix horumaraan waa wax fiican oo in hor loo sii wadaa laakiin wixii caqabada ah bahda cadaaladda ka jiran inaan isla wadaagno wixii wax laga qaban kara iyo wixii wakti kale wax laga qaban karaba labadaas qodob aan isleeyahay inay bees u yihiin iyagoo iyagoo aada u ballaaran waxaan ognahay sida hore loo sheegaba waddankeena saa ogtihiin hadduu ka soo kabanaya dowlad la-aantii heerarkiisa kala duwan heer federaal iyo heer stateba waxaa weli aan si fiican u istaagin dowladnimada waxaa weli jiri karo arrimo badan oo runtii bulshaweynta soomaaliyeed oo ku reebay burburkii soomaaliya heer maskaxeed iyo heer hantiyeed iyo kulliba wixii waxaa loo baahanya marka in dib in yareer loo soo dhiso taamicneed waxaan ka wadaa haddii waxay dheeraadaan oo caqabad intii la sheegay oo waxqabadkii ay dheeraadaan macnaheed waxaa laga wadaa tartiib tartiiba loo qabanaa ama wixii la awooda laga qabanaa qodobka labaad oo raba inaan xuso waxa weeyaan inaan aan ku fikirno laba qodob kow marka hore aan ilaahay kaashanno si aan u gaarno waxyaalaha aan aan ugu baxno baahiyaha hadda aan dhan walbaba oo aan dareemayno waa inaan ilaahay kaashanaa muhiimno ah labo inaan annagu nafteena isku kalsoonaanaa muhiim ah oo qof kasta oo soomaaliyeed ama ha ahaado dhallinyaro ama mas-uul ama meel ha joogo maankiisa uu geliyaa waddankan ilaahay ka sokow ciddi dhisi laheyd naf imaal ku bixin laheyd inuu asaga yahay meesha loo haqaltaagaya in qof adoo kaloo bili-aadan ahoo laga yaababa inaad isku diin ahayn wax laga sugaaya waa inuu horta qof kasta maskaxdiisa geliya inuu asaga baahiyaha taagan hadduu xabsi ka jiro hadduu maxkamada ka jiraan hadday wasaarad ka jiraan ay tashan karaan hal bakeeri allah ka dhiga dhigi karaa maanta bakeerigaanaan qabanay waa noo qabsoomay inta kalena maalin kale mid kalean qabanayna qodobkaas waa muhiim waana runtii wax guudo soomaaliya o dhan looga baahan yahy lakiin annaga bahdeenna hadda isku wacyigelinaynaa bahda cadaaladda maxaa yeelay waxaa fiican qofka bili-aadinka ah haddii uu qof adoo kaloo kheerkaaga ah meel uu gaaray ay jirto waxaa lagu fikiraa in meel ka fiican adiga aada gaartid laakiin maalintaad u gacan hoorsata ninkaas daciifnimay muujinaysaa runtii waana waxa looga bixi laayahay ilhaanada maanta soomaaliya hayst si guud arrintaas marka waxaan isleeyahay in aan annaga bax cadaalad ahaan harta aan qaadano garsoorkeen la shaqeynayna way fadhiyaanba waxyaalaha dee duruufaha guud ee dhimana mooyaane wixii shaqa ah waanu haynaa waxaan aaminsanahay sidii ahayd loogu talagalay nidaamku ama sharciyaddu inaan u wada shaqayno annaga iyo bahda garsoorka hadda sida maxkamadahoo kale xeer ilaalintoo kale sidii waxaan wada shaqaynaa waktiga iyo wacyiga jira ku jaan go-anoo aan aaminsanahay lafteedu inay aada u miisaaman tahay waxyaalaha dhiman ee hadda meesha ka maqan ama naga dhiman inay iska imaan doonaan baan aaminsanahay kolley qolada duruuftaada ku shaqaysa lagu dheg hadlayo waa annagaan u malaynayaa waxoogow waanu ku qanacsannahay shaqadana waan ku qanacsannahay ilaa ay ka fadhiisatana dee cidaan eednaa ma garana wixii alla qoraa soconaya marka dadka aan ku hayno ama aan la shaqayno oo waxaan u adeegnaa bulshada qaybta oo maxaan ku dhahay u baahan ama dhaqan celinta ama dadka dembiyada soo galay ama siyaalaha ay garsoorka soo gudbiyaan ee noocyada kale bedelana kuwaana sidii loogu talagalay ayaan shawaajibka noo gudanaa marka waxaa faahfaahin badan oo baahan xagga nagu waa insha allah way degan tahay wixii naga dhiman inaan sala dhismaheeda iyo waxeedu yimaadaan baanu sugaynaa idanku ilaahay shirkan ayaa inta uu socday la isku xog waraystay shaqooyin ku aadan cadaaladda ee loo sameeyo bulshada iyo falalka lid ku ah nabadda iyo cadaaladda